Qoysaska ku nool deegaanka Doobe oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa wajahaya xaalada biyo yari iyagoo hadda isticmaala biyo ay ka keensadaan meelo fog. Qoysaskan oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa u baahan ceel biyood dadka iyo duunyada ay isticmaalaan. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay biyo yarida haysato iyagoo ka warbixiya baahida ay u qabaan ceel biyood.
Waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka Dhoobe waxaa ka jira deegaanka Dhoobe roobabka hadda xilliga ay curteen wax roobab kama curan ceel ma lahan biyo ma jiraan awal waxay lahaan jireen baca iyo barkada iyo waxbay lahaan jireen waxay gaareen wax barkada inaan biyo ku hareen bacna ayna ku jirin hadda xalayto waa shirnay waxaan keennay hal booyada oo ka dhexaysa siddeetan qoys oo la yidhi ciddiiba toba- labaatan le biyaha ka soo dhaansatay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka wasaaradda biyaha ilaahay baa wax maarayn karee in ay naga maarayso ay weliba isugu keena dhabarjibiso xagga biyaha xaggaasna laga caawiyaan ka codsanaynaa wasaaradda biyaha ee dad xoolo dhaqataa iyo dad deegaana iyo dad agooma inta ka dhexaysa way dee- oo deegaanku way ku jiraan laakiin waxaa haysa macluul biyo la-aaneeda haysa in laga soo gaaro oo dowladda hirshabeelle naga saacido oo wasaaradda biyaha ay naga saacido intaasaan codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillahi raxmaani raxiim waxaa ka mid ahay dadka deegaanka dhoobe biilaan fara badanaan hayso eeheeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay nala soo gaarta biyo sanadkan roobabku way nagu yaryihiin biilaan fara badanaa ka jirta meesha ceel ma qabno baahidaasu waa biilaan biilaantaasu sanadkii la soo maray wax rooba kama di'in haddana waxaan maraynaa sanadkii labaad sanadkii labaadaan maraynaa intaas waxaan ku jirnay booyad shakhsiyan anigu waxaa marayaa sagaal booyadood waana u tabar waayey dad badan oo agoommo ah ayaa joogo dad badan oo danyar ayaa joogo dad xoolole ayaa joogo xoolihii dadkii waa mataqaanaa waa wada ooman yihiin waa haddii ilaahay ilaa caqabadaasaa ka jirta ilaahay xaggiisaan khayr ka sugaynaa waxaan hay-adaha samafalka ka codsanaynaa inay dhibaatada naga soo gaaraan ay biyo noo shubaan ee wecelo naloo qodo oo wixii macluumaadoo dadkaas lagu lagu noolayn karo ay nala soo gaaraan assalaamu calaykum Dadka degan deegaanka Dhoobe oo u badan haween iyo carruur ayaan u adkeysan karin duruufaha haysata hab ugu darnaatee biyo yari.